أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku qali doontaan waxaa ka mid ah mas-uul ka tirsan safaaradda dowladda xabashada etoobiya ee magaalada muqdisho oo iska dhaga tiray amar ka soo baxay kooxda liidada oo ah in dalka uu saacado gudahood uga baxo kataab al akhbaariya oo baahisay filmi cusub oo ah qaybta koobaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix hijiri madaxii hore ee murtadiinta oo aydeen koolle u jeediyey murtad gurguurte xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex jira murtadiinta odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada beesha jambaayo oo ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo u soo gebagabeeyey maamulka islaamiga degmada booqable ee wilaayada hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna mas-uul ka tirsan safaaradda dowladda xabashada etoobiya ee magaalada muqdisho ayaa iska dhaga tiray amar ka soo baxay kooxda liidada oo ah in dalka uu saacado gudahood uga baxo warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo hay walaalkan cali aadan cabdulaahi caliyare qoraal ay soo saartay kooxda ridada soomaaliya ayaa waxa ay ku amartay in dalka uu ka baxo diblomaasi ka tirsan safaaradda etoobiya ee magaalada muqdisho iyadoo diblomaasigaasina ku eedeysay inuu galay shaqadiisa waxaan ahayn ninkan lagu sheegay duulimaasiga oo lagu magacaabo cali maxamed aadan oo la taliya ka ah safaaradda dowladda saliibeedda etoobiya ee muqdisho ayaa si rasmi ah loogu amray inuu soomaaliya uga baxo muddo toddobaatan iyo laba saac gudahood saraakiil ka tirsan kooxda ridada ayaa iyaga oo magacooda qariyay u sheegay warbaahinta in ninkan oo loo yaqaana cali garre uu yahay korneyl ka tirsan sirdoonka militariga etoobiya islamarkaana uu socdaal ku tegay qaar ka mid ah maamul goboleedyada khilaafka uu kala dhexeeyo murtad xasan garguurte diblomaasigan oo la sheegay inuu hadda kusime ka ahaa safaaradda etoobiya ee ku dhex taalla madaxtooyada kooxda ridada soomaaliya ee muqdisho ayaa ah ninka sida dadban u maamulayay maamulada ridada ah ee jubbaland iyo koonfur galbeed waxaana diblomaasigaas iska hinatirayaa amarka ka soo baxay kooxda ridada soomaaliya ee isaga lagu amray inuu dalka ka baxo bilooyin ka hor ayay ahayd markii kooxda ridada soomaaliya ay sidan oo kale u soo saartay warqadda ay ku farayso in albaabada la ysugu laabo qunsuliyadaha dowladda etoobiya ku leedahay magaalooyinka garoowe iyo hargeysa taasi oo keentay in lagu maadaysto kooxda ridada qunsuliyadihiina ilaa maanta ay iska furan yihiin gurguurtana uusan awood u lahayn inuu albaabada isugu laabo ma jirto ilaa hadda wax war ah oo ka soo baxay dowladda xabashida etoobiya kaasi oo ku aadan amarka ka soo baxay kooxda ridada ee uu madaxda ka yahay murtad xasan garguurte waxayna aamusnaanta xukuumadda adis ababa ka dhigan tahay in aysan dowlad u aqoonsanayn gurguurta iyo kooxdiisa kataab al akhbaariya ayaa baahisay film cusub oo ah qaybta koobaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix hijiri warbixin ku saabsan filimkaasi waxaa inoo soo diyaariyey walaalkan bashiir muxidiin abu ayman
في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين waa muuqaal kooban oo soconaya qadar shan daqiiqo iyo sekemo xalay fiidkii ayuuna baahiyey kanaalka wararka ee kataa'ib waxaa lagu soo qaadanayaa muuqaalkan qaybta koowaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee sannadkan kun afar boqol lix iyo afartankii hijiri kaasoo lagu soo bandhigayo howlihii saka qaybinta ee ka dhacay deegaanka weelmaaro oo ka tirsan degmada afmadow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose صالحين أخي في الله سر في الصالحين أخي في الله سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين maamulada wilaayaadka islaamiga dalalka soomaaliya ayaa sekada xoolaha nool si siman ugu qeybiya fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmooyin iyo deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya qeybaha hore ee muuqaalkan waxaa lagu soo bandhigayaa noocyada kala duwan ee xoolaha sida geela lo'da iyo ariga oo la isugu keenayo goob bannaan ah si halkaas loogu qeybiyo dadka mudan in la siiyo kuna dhaqan deegaanka weelmaarow علينا خفيفا ترفع القرآن نهجا سماويا يذل الحائرين سر في الخالدين سر في الخالدين قوي العزم بين العالمين الإسلام لا تجزع maanta waxaan joogaa degmada weelmaaro jibada hoose ugu dambeyn waxaa qaybta koowaad ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee uu baahiyey kanaalka wararka ee kataa'ib ka soo muuqanaya qaar ka mid ah dadkii la siiyey sekada xoolaha oo ka hadlaya wixii ku soo aaday iyo qaabka loogu qeybiyey لا تجزع maanta waxaan joogaa degmada weelmaaro jibada hoose wilaayada islaamka ayaan u imaanay oo xamaalada zakada adkaan la qaybinaya faxamaha waxaa la isiiyey afar neef oo ari ah waan ku faraxsan وداعا يا أخا التقوى وداعا إلى اللقيا بدار الواثقين magaciga aadan maxamed baa la yidhaahdaa waxaan joogaa meesha la yidhaahdo weelmaaro Ee, waxaan ka helay meesha naf geel ah ayaan ka helay waan ku faraxsanahay sakaawaadka wixii xaqeyga nasiibkayga alla ka dhiga waan ku faraxsanahay قرين قد حفظت لك اليمين أخي في الله سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخا الإسلام لا تجزع فإني magacayga waxaa la yidhaha cabdulaahi cabdimayow waxaa la siiyey neef lo ah waa ku faraxsana waa ilaahayaan ku mahadayaa walaa- walaayadaa ku mahadayaa markii igu horreysayna waa alxamdulilah waa fiicannahay muslimiintu waxay bixiyeen waa ku faraxsana waa ku qanacsana alxamdulilah rabbi alcaalamiin
dad badan oo xoolahooda uu gaaray nisaabka sekada oo ku dhaqan wilaayaadka islaamiga dalka ayaa sannad kasta laga qaadaa intii xoolahooda ku waajibta seke ahaan halka dib loogu celiyo dadka lagu sheegay qur-aanka kariimka ee mudan in la siiyo waana tiir ka mid ah arkaanta diinta islaamka oo ay soo nooleeyeen maamulada wilaayaadka islaamiga soomaaliya
odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada beesha jambaaya ayaa ka faa'iidaystay dowlad diini ah oo u soo gabagabeeyey maamulka islaamiga degmada booqable ee wilaayada hiiraana yaasin maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa dowladani oo loogu magac daray saxaabigii weynaa ee muscab ibnu cumeyr islamarkaana socotay muddo bil ah waxa uu maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayadii hiiraan usoo gebagabeeyey hogaanka dhaqanka iyo dhallinyarada beesha jambaaya oo ka mid ah beelaha dega wilaayadii hiiraan dowladda oo lagu qaatay duruus kala duwan ayaa waxaa munaasabadii lagu soo gebagabeynayay dowladda kelimad ka jeediyey sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan isagoona ragga beesha jambaay kula dardaarmay inay sii wadaan barashada diinta islaamka asalku waxaa weeyaan cibaadatullah cibaadada maxaad haysaa marka hore is waraysato maxaa gacan kugu jira maxaad xasilisay maxaa kuu hirgelay sida ilaahay kuu abuuray qor- wixii lagugu qorshihii lagugu talagalay ma ku taagan tahay mase kuma taagnid waa ina is waraysato caqla ilaahay ku siiy subxana watacaala cibaadadaas ayadoona loo abuuro walaalayaal waxay u baahan tahay barashay u baahan tahay saad allow caabudi lahayd waa inaad barato waa laazim waa masale ayadana aan laga maarmayno wey qofka inuu waajibaadka la saaray iyo takaaliifta lagu kallafay waajibaadka la saaray si u gudan laha qofku waa inuu barto sidoo kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay nabadoonka beesha jambaay nabadoon xasan xaqdoon isagoona kula dardaarmay waxgaradka iyo dhallinyarada beesha inay dhaqangeliyaan cilmigii ay barteen dowladan waa dowladii labaad ee noo soo xirantay tan hadda tiidaraad waxay ahayd tii haweenka midaanna waa tii ragga ilaahay ayaa ku mahadsan oo noo kasay inaan wax baranno meel laiskugu imaada meesha ugu khayrka badan leh meeshaan waaye ilaah noo kasay een waxaan igu dardaarmayaa reer adoogay ama talkaygiiyow waxbarashada inay tahay shay muhiima cizi iyo sharafaa lagu gaaraa shalay waxaa noo soo xirmay dowray ahayd oo haweenkii ay ahayd toban iyo shan maalmood ka hor haddana waxaa waa tidii midii ragga waaye inaanan annaga aanan caajisin oo aan hore u soconno oo aan diinka ilaahay baranno walaayadana aan ka codsanno afar iyo labaatan saac inay dowruur dhinkaan oo kale noogu celceliyaan iyadaa cisi iyo sharaf lagu gaara ilaahay idinkiis waxyaabaha la barta waxaa ugu fiican oo ugu roon oo in la barto afar iyo labaatan saac loo istaagnaado u roon waa cilmiga kuwa ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisa raacda ilaha naga dhigo haweenadkiina kuwa barakaysan allah naga dhigo kuwa awlaadooda wax bara allah naga dhigo
qaar ka mid ah odayaasha iyo dhallinyarada beesha jambaay ee dowladda loo soo gabagabeeyey ayaa ka codsaday maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable inuu u soo celceliyo dowraadka diiniga ah magacayga maxamed bilaal bariis walaalo alxamdulilah dowladda muddo bil ayay noo socotay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan wax badan baan ka faa'iidnay towxiid ayaan barannay waxaan barannay arkaanta oo islaamka waxyaabo badanaan ka baranay oon ka faa'iidnay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxaan ka barannay shanta tiir islaam lixda iimaan iyo al-ixsaan farqi weyn baa u dhexeeya maalintaas waxaan ahayn dad mugdi ku jiro haddana waxaan noqonnay dad iftiin u soo baxay oo waxyaabo badan naga qarsanaa ayaa banaanka nooga soo baxay maasha allah aan ka faa'iidnay aad baan u faraxsannahay aad baan u faraxsannahay aad baan u faraxsannahay soo dhaweynayna mar kasta waxaan codsanaynaa in nagula soo celceliyo barnaamijka noocan oo kale ah magacay cidow iidla kalbaay dowlada diinana la baraay alxamdulilaahi ilaah mahad iskale macalimiyahan wax la bartay tafsiirana la baray qur-aanna la baray ilaah mahad iskale waxyaalo badan ka bartay arkaan islaamka ka barani ataxiyaadkaan ka barani waxaan ka barani altaxbiidkaan ka barani alxamdulillah ilaah mahad iskale maalmo ka hor ayay ahayd markii maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qabla dowlad diini ah usoo gebagabeeyey haweenka beesha jambaay ee ka mid ah beelaha dega wilaayada hiiraan
mahadsanid yaasira warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh